kusoo dhawaadaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo falastiin axmed iimaan
waxanan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha barnaamijka wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ah madaxweynaha maamulka kumeelgaarka ee koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan madaxweynaha waxaan wax ka weydiin doonaa arrimaha kala duwan ee gobolka ee dhinaca amniga horumarinta iyo bulshada sidoo kalena dhegaystayaasha ayaa su-aalo weydiin doonaa marka ugu horeysa mudane kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha mudane madaxweyne taniyo markii lagu doortay oo xilka lagu doortay maamulka kumeel gaarka ee koonfur galbeed maxaa kuu suura galay in aad gobol goboladaasi guud ahaan aad ka qabato bismillahi raxmaani alxamdulilahi rabbilcaalamiin horta runtii wax badanna waa noo suura galeen kuwo badanna waa ilaahan ka baryayna intii noo suura gashayna waa iyo inta dhiman ilaahay inuu noo fududeeyaan ilaahay ka baryaynaa inaga kolley degmooyin badanna waa tagnay oo go saddexda gobol ku yaalo anagoo fiirinayno xaaladoodii ammaanka inay wax badan laga bedelo inaan aada ugu shaqeynaan rabno haddii ilaahay laga helo runtii dhibaatooyin badan waa iska jiraan oo runtii dalku sida uu yahay oo saddexda gobolna ay kamid yihiin gaar ahaan dhibaatooyinka shabaabka aada u jiraa laakiin runtii mahadyaa ka gaarto ciidamada amisooma walaalaheena oo noosoo gurmaday iyo ciidamada kuwa dawladda militariga iyo booliiska iyo nabad sugidana dadaal badan ay sameeyeen marka waxyaalo badan waa noo qabsoomeen kuwo badanna waa sugaynaa insha allah
gobolka waxaa jooga laba ciidan oo kala duwan oo inkastay amisom wada yihiin haddana kuwa ethoobiya waxay u badan yihiin areada gobolka bay dhinaca kalena kuwa amisomtaa jooga iyagana waxaan ognahay inay sectors kala leeyihiin ama waaxo oo aysan isku qeyb hoos tegin sidee arrintaasi aada u xalisaan runti anaga wax dhibaataa kuma qabno kuwa ciidamada walaalaheen etoobiya oo amisom ka tirsan waxay joogaan ba iyo bokolay joogaan dadaalo badanna way ka wadaan oo wax dhibaata haba yaraatee kama jiraan wixii karaankooda way qabtaan magaalooyin dhiman iyo degmo dhiman iyo tuulooyin iyo meelo badan way iska jiraan oo hadda la rabo in un hadda laga xoreeyo cadowga nabadiidka ah oo dawladiidka ah oo ummadda soomaaliyeed umaadka iyo dhibaatada ku hayo dhinaca kale shabeellada hoose ciidamada amisom oo walaalaheen waxa u badan inkasta ay burundina wax ka joogaan waxa aada jooga dawladda uganda dadaal badan bay wadaan iyagana kulley meelo badana waa xureeyeen kuwo badana waa u dhiman yihiin wax dhiba kuma qabno anaga labada ciidan joogistooda inkastoo dalku dhibaatooyin badan ay ka jiraan dhibka ugu badan oo jiran waxawaaye isku socod la-aan oo degmo degmo gudbi karin oo dalkao dhan ba uu ku jiro xabsi kor ka furan uu yahay taasina kulley hadda dadaalka ma yara dhinaca amisom oo walaalaheen oo dadaal badan wadaan hadday etoobiya yihiin hadday uganda yihiin hadday burundi yihiin hadday jabuuti yihiin dadaal badan ay ka wadaan iyo ciidamada dawladda militariga iyo booliiska iyo nabad sugidda ayagana dadaalo badan wado haddana la rajeynayo ciidamo isku dhafa oo soomaali oo dhan ka kooban oo dad dalka nadbeeya dadkao dhan dadkao dhanna isku fura oo dhibaatada ka saara la rajeynayo iyo ayagoo kaashinaya ciidamada amisom oo walaalahan ah waa mahadsantahay madaxweyne dhowaan waxaa soo dhistay golo wasiiro oo ilaa soddon ka kooban waxaa jira warar sheegaya inaad damacsan tahay in tiradaasi aad soo yarayso ilaa shan iyo toban aad keento ma jirtaa qorshahaas
wallahi horta anaga sagaal iyo labaatan wasiir waaye maadaama dib u heshiisiin iyo waxyaalo badan ay jiraan dalkan hadda la rabo in laga shaqeeyo oo tuulo walba iyo degmo walba la tago dalkii lagu socdo anaga hadda maamulka iyagii kulley xoog badan ma jiro laakiin waxaan ku dadaalo hayna inay wasiiradu ay inka baxaan degmooyinka iyo tuulooyinka iyo gobolada ay tagaan oo dadka ay ogaadaan xaaladda ay ku noolyihiin si ay ula qaybsan lahaayeen marka wasiiradu badnaashooda waa un dib u heshiisiin dib u heshiisiintaasaanu ku kabaynaa wax dhibaataana laguma qabo shaqo badanna way wadaan waxaana rajeynaynaa inay insha allah biidnillahi alkariim ay horumar badan iyo ay keenaan ayagoo xogogaalnimadoodii iyo dadaalkoodii ay la kaashinayo
waxyaabaha aasaaska u ah mudan ee la sheego inay aasaaska u yihiin jiritaanka maamul goboleedyada waxaa kamid a dhismaha baarlamaan soo doortay hadhowna mas-uuliyiintii idin bedeli lahayd maadaama adinka beelihii odayaashii beelaha wakiilo ka socdaa idin soo doorteen halkee marayaa qorshaha sameynta baarlamaanka maamulka koonfur galbeed
runtii qorshahaas meel fiican buu marayaa odayaasha dhaqanka oo dawladana markii horeba soo dhisay oo dadaalkooda kusoo dhisay dawladii soomaaliyeed oo baarlamaanka federaalkana soo dhisay haddana dhisay maamulkan hadda aan madaxda ka ahay uu soo dhisay oo kolley oo u leh karti iyo waayo aragnimo ay wax ku dhisaan baarlamaanku way ku howl jiraan maalmaha soo socdana waxaan rajeyneynaa inay odayaasha dhaqanka oo wada dega saddexdan gobol intay isku yimaadaan inta ay fikiraan ay xisaabtamaan dad gudan karo mas-uuliyadan iyo kuwa mudan marka dad badan oo mudanna kolba waa laga tegi doonaa kuwa mudanna waa la qori doonaa inay inta soo ururiyaan ay xildhibaanadii ay soo xulaan ayaan ka rajeyneynaa waana isleeyahay inay maalmahan dhow ay ay dhexgeli doonaan oo inay dhamaystiri doonaan ayagoo waay aragnimo badanna u leh
mudan waxaa jira in dhowaan lasoo dhamaystiray baarlamaankii maamulka jubbaland ee kumeel gaarka ah ee aad dariskana tihiin waxaa la sheegayaa warbaahinta qaarna ay soo wariyeen in arrintaasi aadan ku qanacsanayn sida beelo badan iyo mas-uuliyiin kaleba aysan ugu qanacsanayn maxaa ka mid a waxyaabaha adigu aad u arkaysay in ay ahayd in loo maro sameynta baarlamaankaasi walahi horta ma waxa la dhiso oo bani aadan sameeyo waxunbaa ka dhinaanayo oo lama dhihi karo bani aadan inuu inuu wax walba oo sax ka dhiga ilaahay wixii sameey unbaa samaysan bani aadanka wax unbaa ka dhinaan karo da maamulkaeeda baarlamaankeeda sida hadda loo sameeyo waxaanu aragnaa si aanan sax ahayn cadaalada iyo deegaan aanan diin inay tahay oo cadaalada aada bogtaan u aragnaa dadka dego oo saddexda gobolna ka tirsan dad badan baa ka tirsan saddexdan lixdan gobol dadka wada dego waa dad wada dhash isdhalay oo isla dhashay oo isku dhex jiro oo isku beel ah marka way isku dhex jiraan dhinacyo badan markii laga fiiriyo marka anaga waxaan leenahay deegaanka laguma salaynin dad baa maroorsaday oo badsaday baan aaminsannahay waxaan rabnay anaga in degmo walbo la xisaabo meeqaa tuulo waayo iyaa dega seese loo kala badan yahay in la yidhaahdo ummadda wax loo qeybiyo ummadda laqan iyo laiswarsado ayaan rabnay laakiin sida muuqato beelo aanan dadka kaga badneen goboladaas inay ay badsadeen xibnihii maamulka iyo dadkuna meel ay matelaan haddii matalaada looga diido dise wax ku ogolaadan way dhib banaane marka waan leenahay anaga maamulkaas in la saxo oo dadka la qanciyo dadka lala hadlo hataa meeshii laleeyahay ninkii wax ka qabo mamasalaadiisa sidii hadii sida loo dhigay inaysan ahayn qofkii arkaa in la weydiiyo sababta wax ku dhaliilaayo innaga waa u tagnay maamulka walaalaheyna dariskeena oo saaxiibadeena madaxweynaha axmed waa u tagnay waa la hadalnay waxaana isku ogeyn oon heshiis kusoo wada gaarnay in dadkan si daacada wax loogu qeybiyo deegaanna wax loogu qeybiyo miisaanka wax lagu qeybinayan uu noqdo deegaan laakiin kala gacayl iyo jeceyl iyo qof la feexo iyo qof lasoo dhageysta iyosan noqonin ayaan anaga isku ogeyn si ayaden hadda noogama muuqato
marka wax dambe oo iska waraysiya arrintaasi ma ka samayseen gaar ahaana markii aada isugu tagteen magaalada garoowe
runtii madaxweyne axmed aad aan ugu wada hadalnay asigu kolleyda sidii wax loo qeybiyay qof ku qanacsan buu ekaa laakiin aniga kuma ilama ficnayn dadka deegaankaas dego oo ahalka aan nahayn ayagana aad bay u cabaadayeen waana gaarsiinay anaga dadka siday wax u tirsanayaan hade anaga nafteedu dalka waxun baan ka garanaynaa sida hadda wax loo dhigay inaysan sax ahayn ayay noola muuqataa waxaan rajeyneynaa inuu maamulka iyo madaxweynaha inaan arrinta iyada ah si dadku ay u walaaloobaan oo dadka ay u wada noolaadaan aanan qofna la riixin haddee qofka xuquuqdiisii mamaselkiisa loo diido asigana wixii uu diidi doonaa dhibaata ay noqonaysa waan rajeyneynaa inay inta ku noqdaan arinkayga ay saxaan waa mahadsan tahay mudan madaxweyne markana dhegeystayaashaan siinaynaa walaal magacaaga meeshaa joogta iyo su-aasha aada madaxweynaha weydiinayso aniga magacayga waxaa la yidhaahdaa idriis cabdi daktar waxaan joogaa magaalada baylowo uu ku sugan yahay madaxweynaha waxaan weydiinayaa inta xukunka uu qabtay maxaa u diiday in meel fagaaraha uu dadka kula hadlo lixdan iyo sideed jeer ayuu safar galay gudaha iyo dibadda u baxay maxaa shacabka uu usoo qabtay uu usoo kordhiyey tan kale waxaa jirta mar alla markuu magaalada uu soo geliyo ama meel booqasho uu ku tegay isgaarsiinta waa la jaraa isgaarsiintana waa la socdaa e v plus waxaway dadka biil ahaan bay u isticmaalaan jididkii waa la xiraa maxaa kalifay in arrintaas mar walba ay dhacdo waa mahadsan tahay madaxweyne wallahi horda adigu asigu aduu ii tiriya ani saaxiibkay ani maba tirsana ada safarada safarada aniga aan aadan ani horta waxa u badan gobolka shabeellada hoose iyo bocool aan aadaa taasna waxaan umalaynaya hadda safar loo baahan yahay inuu yahay baan ka aaminsanahay fagaarana dadka waa kala hadlaa oo laakiin maanta waktiga lagu jiray iyo meelaha lagu hadli kale kolley asiga ba waa garan karaa si aan aaminsanahay marka anaga jididna ma xirno intuu sheegaana telefoon haddii la damiyo ani telefoonna ma damiyo waxa hadda oo gooni oo hadda ani aan ka rabana ma jirto marka waa waxa amniga ku saabsan oo waktiga xaaladaas meesha lagu jiro hade ninka inuu xaalada inkiro oo waxunan iska sheego u rabaa siday u taalaa laakin hadda aniga safaro lagu daaha iyo meel hadda laga wareego kale waktigu ma helin maba tegin hadda nafteedana baydhabo ma joogeen nin xogaalnimadiisa iska yartahay waa hadda nafteeda afgoodan ku suganahay aniga marka afgooyana meelaha in la tago oo maamulkana uu ka jiro oo dadka in lala hadlo dadka lala soo hadlo wax laga soo ogaado ubaahan ay kamid tahay waa mahadsan tahay madaxweyne haddii aan dib ugu noqono arrimaha ku saabsan waxaa jira dadka soomaalida ah mudan madaxweyne waa isdhex degaan meelaha qaar sida hadda aad sheegaysid in dad ka tirsan beelaha dega baa iyo bokool dhinaca kalena ay degaan goboladii jubbooyinka iyo gedo caqabado ma ka imaan karaana isleedahay mustaqbalka sida awoodaha loo qaybsanayo xuduudaha dadka wada dega ma qabiilaa lagu xisaabinaya ma deegaanaa lagu xisaabinaya see lagu xisaabinaya aniga wax dhibaato waa iswada leeyihiin waxay kala yihiin waxay kala yihiin midna ma jirto xuduudo mashkila ka imaaneysana ma jirtan qaba aniga ninka xuduuda degan waxaa loo baahan yahay xuquuqdiisa inuu helo mumaselka uu meesha uu ka tirsan yahay oo markaas ay xuduudiisa martay oo siga maamulka uu ku jiran anaga ma rabno in maamul qabiileed la dhiso maamulka la dhisa waa inuu noqdo maamul goboleed dadkana degaan wax loogu qaybiyaa marka ninka haddii wixii asiga mudnaa la siiyo wax shababa iyo wax argaladaa ka imaan kartaba yaraatee ma jirtaan qaba aniga mudan madaxweyne adiga ma ku salaysa maamulka aad soo dhisaysid mase ku salayn doontaa baarlamaanka cusub ee soo socda sida aad sheegtay ee aada leedahay waa in lagu saleeya arrinta deegaan
aniga waa dadaali doonaa odayaasha dhaqanka inta soo xisaabtamaan deegaankana ku xisaabtamaan wixii deegaan ay ku keenaan anigana waa la fiirin doonaa awoodda ayagaa iskale ilaahay yaale laakiin anigu taladeyda dhabta ah oo aanan waxaan lagu salaynaynin qabiil lagu salaynayo deegaan cid walboo degana intii ay leedahay waa ogahay bani aadamku inaan la wada qancin karin laakiin iyadoo la dadaala oo la shababeyna qof kastoo hadal keeno soomaalidu xilka kuma heshiiso runtii aada iyo aad aan u ogahay laakiin haddana qofka aniga waa in lala doodi karo wax loo sheegi karo in lasoo gaarsiiyaan qabaa
mudane madaxweyne waxyaabaha aadka loo hadalhayay shirkiinii garowana dabcan aad ka wada hadasheen waxaa kamid ahaa labada kun iyo lix iyo tobanka adiga gaar ahaan sidee u aragtaa in lagu gaari karo labada kun iyo lix iyo tobanka
laba kun iyo lix iyo toban horta dadaalo badan baa lagu jiraa oo baarlamaanka iyo xukuumadda dadaalooyin badan bay ku jiraan guddiyo badan oo oo constitutionka dhigaya in la sameeyo waa la sameeyey kuwana waa dhiman yihiin waxaan rajeynaynaa xukuumadda iyo baarlamaanka ayaa shaqada badan u taala inay dhamaystiri doonaan waxaana isleeyahay ummadda soomaaliyeed inay un doorasho geli doonto sida madaxweynuhu marar badana ku eeayay in doorto haddii qof iyo codkii la gaari waayana hab kaloo la isku doorto oo kii horena ka dimuqraadisan oo xoogaa ugu dhow oo mumasalaada dadka wax dooranayo kuwii hore ay ka badiyiin in la gaari doono haddii niin wanaag lagu shaqeeyo baarlamaanka iyo xukuumadda ay shaqeeyaan anigu saasaan ka aaminsanahay inay doorasho dhici doontaan aaminsanahay laakiin duruufaha hadda jira marka la fiiriyo muddada yartaahay hartay ma is leedahay doorasho qof iyo codob waa ay dhici kartaa haddayse dhici weyso maxay tahay tallaabada kale ama optionka kale la haysto in loo gudbi karo wallahi horta optionka ani hadda inaan ka hor dhaco ma rabo kolley hay-adaha dastuuriga iskale ayagaa sheegi doona guddiga doorashada waa la sameeyey wax badan horta guddigaasaa sheegi doono inta kalena baarlamaanka iyo xukuumadda ay sheegi doonaan aniga waxaan aaminsanahay un haddii aan waayo aragnimadeyda iyo intii aan roadmapka kasoo maray aan ku noqdo haddii qof iyo codkii la gaari waayona wax soomaalidu ogolaato oo tii horena ka horumarsan in la gaari karaan aaminsanahay aniga meelaha aasaas ku ahaa dowladda soo socota waxaa kamid ahaa iyo tan hadda jirto ee la haleeli waayey upper houseka ama golihii sare marka maamul goboleedyada ayayna ahad inay ka yimaadaan maamul goboleedyada muddadaasi inta harta inta ku dhismaan ma is leedahay waa la keeni karaa xubno aqalka sare ah taas aada iyo aadaan u aaminsanahay insha allah waana la gaari doonaa waana la heli doonaa sababtoo hadda maamul goboleedada inbaa dhisan inta dhimana dowladda federaalka dadaal badan bay ka wadaa inay maamuladaas ay dhismaan kuwana hadda waxaa isleeyahay waaba lagu dhex jiraa wayba dhadhow yihiin kuwa kalena kolley un dowlad xukuumadda way wadaa habkii dadka la isugu keeni lahaa guddiyada sidii loo sameyn lahaa marka waa isleeyahay kuwaas wakti dhow bayba dhamaystirmi doonaan aqalka sanana waa la heli karaa markay kuwaas oo dhamaystirmaan mudane caasimada maamul goboleedka koonfur galbeed waa magaalada baraawe goormaa is leedahay maamulkaaga oo adiga ah ugu horeyso magaaladaasi waa ay degi doonaan oo ay suuragal idin noqon doontaa
insha allah wakti dhow aan rajeynayna aniga haddaba wasiiraha mar walba tago anigana laba jeer aan tegay xoogaa hadda waxau noogu daran in meesha la helo maadaama waktiga jidadka iyo dhibaato badan ay ka jirto hadda maanta inta jid lagu socdo iyo inta daalad lagu socdo inta daalad lagu socdo ay badan tahay annagana aan rabno meesha oo maamulkeega uu fariisanayo in meel international communitydu ay maalin walba ay soo booqan karaan oo horumar iyo talo iyo wax walba la imaan karaan marka garoonka diyaaradaha xoogaa naga dhiman waana rajeyneynaa hadda in caalankana nagu kaalmeeyo garoonka diyaaradaha la dhamaystiro markaas insha allah waa degdegaan u guuri doonaa waana isleeyahay wakti dhow ayna noqon doontaa biidin illaahi karim waa mahadsan tahay mudan madaxweyne waxaan siinayaa markana dhegeystayaasha walaal magacaaga meeshaa joogta iyo su-aasha aad rabto madaxweynaha inaan weydiiso
bismillahi araxmaani iraxiim magacaygu waxaa la yidhaahdaa maxamed aadan dedow waxaan joogaa magaalada baydhabo marka hore waxaan salaamaa madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed mudane sheekh xasan sheekh aadan marka labaad waxaan kaloo salaamaa radio v o a iyo shaqaalihiisa iyo adi iyo adigoo weliba falastiin ah su-aasha aan rabo inaan weydiiyo madaxweynaha waxay tahay su-aasha koowaad aan weydiinayo waxay tahay dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed nuquladiisa nuqul kamid ah wuxuu waxaa ku xusan in la dhiso golaha baarlamaanka lana magacaabo madaxweynaha muddo afartan shan cisho kadib maalinta la doorto madaxweynaha caleemsaakiisa uu dhaco arrintaas weli ma aysan suurtagelin muddo toddoba bilood ka badanna dawladdiiay jirtaa soo lama oran karo madaxweynaha maadaama asaga uu yahay xibintii ugu sareysay ee sharciga ama xibintii ugu sareysay ee dawladnimada la rabayna inuu ilaaliyo wixii dastuurka ku xusan soo lama oran karo in asaga dastuurkii uu ag maray su-aasha koowaad waa taas su-aasha labaad aan weydiinayo waxay tahay dawladda koonfur galbeed waxay dhisan tahay muddo ilaa iyo toddoba bilood ama sideed bilood ilaa hadda wax isbedel la taaban karo ma jiraan dhinacyada siyaasadda amniga iyo arrimaha bulshada kalsooni daro sow kama soo wajihi karto shacabka koonfur galbeed oo ka dhuur sugayay dawladdan kana rajeynayay baahi weynna u jiray in wax isbedel ah ay dawladdan soo kordhiday
waa mahadsan tahay labadaas su-aalaan weydiinayaa madaxweynaha
hay madaxweyne waa mahadsanyahay saaxiibkay laakin ani waxaan isleeyahay waa dadegsinya waxbuu noogu daray anaga toddobiiy tobankii bishii koob iyo tobnaad ba aniga la doortay wixii laga joogana waa la qiyaasi karaa lix bilood waxbaa ka dhiman marka horta haddii las dhaliilaayo oo dhaliilka qofka wax kugu daro waana dadejina saaan isleeyahay run waayo in afartan iyo shan maalmood barlamaan lagu soo dhiso barlamaanka dadku inay heshiiyaana ka horeysa meeshan shabeellada hoose dhibaatooyin badanaa ka jiray anaga dib u heshiisiinaan kaga shaqeynay haddii hadda iyaga saaxiibada ayna arki waayeen annagaa sheeganayna waxaa la yidhi hadii lagu sheego waa la isshiilaa haddii lagu sheegi waayna waa la is sheegaa anaga dib u heshiisiinaan ka shaqeynay dadaa la isu dilaayay dad inay wax wada dhistaan rabo isdilaayeen waxma wada dhisan karin gebagabadii heshiiskaasaan hadda u fadhinaa horumar badanna waa sameynay ciidamaan tababarnay wax badan inaan qabanaa aaminsannahay marka dadku markay heshiiyaan ayay wax wada dhisan karaan heshiiskii in hadda la wada dhamaystiray waxaan rajeynaynaa odayaasha ayaa laga sugaa maalmaha dhowna waa la dhisi doonaa laakiin annaga hadda nagama aha inaan axdi jebinayno marka waxaan isleeyahay inaan wax badan ka keennay tan kale dadku ayaga indhahooda u macalina annaga waxaan isleenahay wax badan oo taaban karaan qabanay hadda nafteeda hadiinana dhaliilana dhaliil waa mudannahay laakiin anaga hadda meel u dhaqaal naga soo gacda yaraatee ma jirto ciidamaan dhisnay madaxtooyahan dhisnay shalay geed hoostisaan fadhinay maanta madaxtooyaan joognaa ciidamaan tababarnay ciidamadaasaan rabnaa inaan hugeyno wax badan inaan qabanaan aaminsannahay meelo badan aan booqanay intii karaanka iyaga waa qabanay kuwo badan waa qaban doona anaga kunfee kunana ma nihin dadkuna way nacelyihiin laakiin intii bani aadan karaankiisa oo wax dhaqaajinkan in dhaqaajina aaminsan waa mahadsan tahay markana dhegeystaha ugu dambeeyaan rabaa inaan fursadda siiyo walaal magacaaga iyo su-aasha aad rabto madaxweynaha inaa weydiiso
aad baad umahadsan tahay magacaygu waa cabdiqaadir bare macalin waxaan jooga magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxaan rabaa madaxweynaha inaan weydiiyo arrin si aada loo hadalhayo muddooyinkii u dambeeyey magaalada baydhabo oo la xiriirta dhismaha maamulka gobolka baay iyo kan degmada baydhabo oo sida wararku ay sheegayaan madaxweynaha maalmaha soo socda uu ku dhawaaqi doono mudane madaxweyne maamulka aad soo wadid ee aad rabtid inaad ku dhawaaqda waxaa si aada loo hadal hayaa inay noqon doonaan dadka haatan xilalka haya ama dad ku dhow dhow arrinkaasi maxaad uga bidaaminaysaa bulshada reer baydhabo
hayo su-aashaada kale haddaad dhamaysatana waa madaxweynuhu jawaabta u geli doona su-aasha kale een madaxweynaha weydiinayo waxay tahay magaalada baydhabo waxaa haatan ka socda qaadista canshuuraha oo dadweynihii ama ganacsadii waxaa lagu amray inay shabtida ay goostaan oo canshuurta lagu qaado marka arrintaasna dadweynuhu cabsi ayay gelisay maadaama magaalada baydhabo amnigeedu uusan ahayn mid saxan marka arrimaha la xidhiidha sugidda ammaanka magaalada baydhabo maxaa maamulkiina ugu qorshaysan waa mahadsan tahay madaxweyne horta aada u mahadsan yahay walaalkay anaga maamul hadda markii hore anaga waxaan ka fikiraynay maamul la doorto oo international communityga iyo ay dhaqaalo geliyaan oo dadka laysu keeno lays doorto ayaan raadinaynay iyo iyadaa waxyaalo badan oo hadda un hakada kiimidaa jiro haddii hadda un kaas la heli karana anaga sideedaba aada inaan ka dheeraano dadka isdoortaanaan rabnaa hadday suurtageli weysana muddo mucayana oo iyadoo lala tashanayo dadka dega gaar ahaan degmo kasta dadkeeda oo degan in inta lala tashado oday dhaqmeedada iyo siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo ururada bulshada iyo ulmaaudiinka qeybaha soomaalidu kala duwan inta lala tashado bal haddana wakti kumeel gaara si loo magacaabo la waa wax dadkao dhan u yaallo wax anaga keligeena go-aanka gaari karna ma aha haddii ay noqotona taasna dadkaan kala tashan doonaa tan kale aniga dhin dhina amniga ninkii baydhabo joogo hadda kulley un wixii aan isku daynay anaga dhaliil waa yeelan karnaa laakiin inaan ammaan badan isku daynay oon ciidamo aruurinay oo ciidamada meelo badan oo magaalada aan ka dejinay amniga inaan sugno inaan wixii karaankeena aan wadno asna waa ogyahay haddana anaga wixii tabri meeshayna dhigtaba dadaal badan inaan sameyno oo amni la hela ayaan rabnaa marka markaas kadibna dadku inay adeegay guudoo dawladnimadu ay bixiyaan ayagaaba iska ogol marka taasna waa wax hadda oo ninkii baydhabo jooga cid walba baydhabo joogta ay og tahay waay waa mahadsan tahay madaxweyne waxaan rabaa in horey waxaad madaxweyne usoo noqotay jagooyin kala duwanaa usoo qabatay oo gudoomiye baarlamaan uu kamid yahay hadda waxaad tahay madaxweynihii maamulka kumeel gaarka ee koonfur galbeed maxay tahay farqiga u dhexeeya jagooyinka kala duwan ee aad marna kasoo qabatay dowladdii federaalka ahayd marna dowlad goboleedyada maxay ku kala duwan yihiin dhanka mas-uuliyadda iyo shaqada waay walahi nin walba horta waktigi waktiga aada joogta iyo meesha aada joogta iyo mas-uuliyaddeeda ay ku xiran tahay mas-uuliyad waa mas-uuliyad wixii marka aa qaban karta inaad qabato un bayna ku xiran tahay de kolba meelna lama wada joogi karo ada meel inta joogto ama waktigaa kaa dhamaana ama waaba lagu bedelaa haddana meeshii kaloo laisku dayi kara in laisku dayo leewaa marka ani waxaan isleeyahay waa mas-uuliyad waa mas-uuliyad inkasta hala ekaatee marka tanna mas-uuliyad yar maaha kuwii horena mas-uuliyad yar maahayn annagana wixii karaankanaga inaan adeegno oo bulshada u adeegnaan rabnaa wixii karaankanaga ah waa sameyn waa dhici kartaa inaan gudano waa dibaadkanaga sidii saxda inaan gudano wax dhici karo waa inaan ilduufnan waa dhici kartaa laakiin niyad same iyo inaan dadka u adeegnaan diyaar unaha anaga
dhowaan duleedka magaalada muqdisho waxaa lagu lagu rasaasayey wasiir ka tirsan dowlad goboleedka aad madaxweynaha ka tahay waxaana dhalatay su-aal ku saabsan xaggee ku egtahay xuduudda maamul goboleedka koonfur galbeed xaggee isleedahay adigu maamulkaaga xuduuddiisa waa ay ku egtahay
walahi maamulka koonfur galbeed su-aashiisa hadda ma ma islihi mar haddii la yidhi shabeellada hoose iyo baa-i bakool haddii la yidhi gobol walba meeluu ka ogyahay meelu ka bilowda waa la yaqaanaa sida uu dastuurka dhigayana dastuurkaana le xuduuduhu waa xuduudihii hore meelihii sagaashameeyadii ay ahaayeen waayo xuduud hadda la bedeli karana ma jirto ilaa iyo guddiga dastuurka ay go-aano kale ay soo saaraan marka annaga meeshii shabeellada hoose xuduudeeda eedaa noo xuduuda waana meel hadda shaki ku jiro ama ay dadku ka qarsiin ma caad ma saarna taas baayna meelihii kale on xuduud elana meelishii baay uheeda noo ah bokoolna meeshii bokool xuduud eeda xuduud noo ah shabeellaha hoos oo kale xaggee xuduud ah iyo muqdisho oo ay ku kala baxaan dad badan waxaad moodaa inaanay taa u kala cadayn
wallaahi meeshii labada munashiin kala fadhihi jireen baraakooyinka ku yaalo meel meel la wada ogyahay marka taas hadda su-aal hadda ay u baahan tahay ma jirto munashiinteeda afgooyana meel ay fadhiisan jirtay munashiinteeda muqdishona meel ay fadhiisan jirtay marka tabakaayaasha ayaga ay kala fadhiyeen ayaabana si wanaag hadda yaallo hadda meel hadda su-aal u baahan maaba
ugu dambeyntii maxaa is leedahay muddada xilka aada haysa waa ku gaari doontaa iyo guud ahaan dalka soomaaliya oo hadda u guuraya nidaam maamul goboleedyo oo federaal rasmi ah la filayo in labada kun iyo lix iyo tobanka uu u guuro
insha allah ani horta intaan maamulka hayo waktiga i harsan waxaan ilaahay ka baryaa in ummadda soomaaliyeed ay dhammaanteeda heshiiso gaar ahaan kuwa saddexdan gobol wada dega inka heshiiyaan horumarna helaan dib u dhis iyo horumar iyo nabad iyo in ciidamo saddexdan gobol ay iska leeyihiin oo dadka u adeega oo booliisa loo kela oo dadka u adeega dadka u naxariisa sida ciidan lagu arki jira ahoo dadka adeega ay leeyihiin gudka horumarna la helo waxbarasho iyo caafimaad iyo jididkoo la dhiso dhulkoo barwaaqoodo iyo dadka beerahooda sifaan u tacbadaan ayaan rajeynaa biidnillahi alkariim ta kale ummadda soomaaliyeed meel kasta oo joogtaba waxaan urajeynayaa inay dowladnimadii iyo sharaftii iyo karaamadii ay kusoo noqoto federalismkuna uu hirgalo iyadoon laisriiriixayn federalismka dad badanaa shaki ka qabo waana kala gogoyna saasaan noqonayn aniga ma qabo federalismku inuu noqdo waayo in maamulka la baahiyo nabada la baahiyo waxbarashada la baahiyo caafimaadka la baahiyo cid walba meeshiisa jaamacad iyo iskool uu ku helo meeshii muqdisho cid walba baasboor kusoo doonan jirtay cid walba inay degmadeeda ka hesho marka maamul iyo nabad iyo horumar iyo waxbarasho labaa la baahiyey oo dadkao dhan nin walba gurigiisa koronto iyo biyo loogu geeyay in la gaaraan rajeynaa oo dowladnimada soomaaliyeed dowlad dhexe oo xoog leh oo dalka si fiican u maamusha in la helan waa rajeyna aadaa umahadsan tahay madaxweyne aadaa mudan walaasha shukr intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa dhegaystayaal barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha toddobaadkan waxaa marti inoogu ahaa madaxweynaha maamulka kumeelgaarka ee koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan tan intaan dib dambe ugu kulmi doono barnaamijkan oo kalena nabadgeliyo
watahay dhegeystayaal aad iyo aad ayay u mahadsan tahay falastiin axmed iyo maanula socodsiinisay barnaamijka wixitaanka dhegeystaha